barnaamijka dhallinyarada maanta
macana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka iyo qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha ogos waa sagaaliyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixinna ka hadlaysa wax soo saarka beeraha oo sare u kacay magaalada hargeysa bahashan xabuubta laydhaa baan aad uga hadli lahaa waxa hojaan maanta waxay maraysaa saxaradii shan iyo labaatan ilaa soddon inta udhaxaysa somalilan shilinan awalna waxay ahayd boqol dollar lacag ka badan bay etoobiyana ahaan jirtay markaasi dadka beeraha beera aanay dib ugu beeri waayin oo loo dhiirigeliyo ku wacyigelin lahaa inay bal wax kayd noqda oo sida wershad oo kale in loo sameeyo dee kayd noqota sidoo kale qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mida dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood oo isu xilqaamay in ay xalliyaan khilaafaadka soo kala dhex gala qoysaska markiiba waxaa imaanaya khilaaf labadii qof inay markiiba soo kala boodaan waxaa kaloo jira dhibaatooyinka dhallinyarada gobolka haysataa dhallinyaradii oo aan shaqadii fahansanayn shaqadii ayay raadinayaan inay wax buuran ka helaan inay shirkad ka helaan inay haayad ka helaan shaqa xafiis un bay wada doonayaan shaqaduna maaha mid xafiis un ee waxaa fiican dhallinyaradu inay shaqada horta fahanto shaqay maxaa tahay qofka shaqaystaa ayaa fiican oon qof bili aadana haba yaraatay aan wax ka suginin heesahan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah
dee waa caasha aan barnaamijyada qaybihiis kale usoo noqona heesta cabaar ma yaro wadnaa ismaaciil haye waa xagga dambaynu dhegaystayaasha uga dhammaystiri doonaa sheekooyinkaas xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida taliska kooxaha mucaaradka ee dalka colombiya ayaa amar ku siiyey kooxaha mucaaradka in ay si rasmi ah u bilaabantay maanta oo isniina tallaabadii ugu dambeysay ee xabad joojina taas oo qayb ka ah heshiis rasmi ah oo ay la gaadheen xukuumadda colombiya taas oo lagu soo afjarayo mid ka mid a khilaafaadkii colaadeed ee dunida ugu dabada dheera hoggaanka mucaaradka ayaa sheegay in aanay dhici doonin in mar dambe ay waalidiintu aasaan ubadkooda iyaga oo ku dhintay dagaallo kala duwan mucaaradka iyo xukuumadda dalka colombiya ayaa wada xaajood uga socday afartii sano ee lasoo dhaafay caasimadda dalka kuuba ee havana waxaana heshiiska ay labada dhinac gaadheen uu soo afjarayaa colaad dalkaas ka socotay muddo gaadhaysa ilaa laba iyo konton sannadood mas-uuliyiin ayaa sheegay in weerar ismiidaamina oo ka dhacay magaalada ku taalla koonfurta dalka yemen ee cadan ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo afartan qof tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha waxa ay sheegeen in qofka ismiidaamiyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dowladda taageersan ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xiliyadan guga oo kale caashe waxaa sare u kacaa dhinaca khudaarta oo kale waxaa laga yaabaa beero badan baa jiroo la yidhaahdo beeraha macnaa ku baxa xiliga roobka beera roobaadka beero roobaadka xitaa kuwana webiyada beerahan- ku baxaana iyo bee- beeraha qaybo badan waxay ku baxaan een, hadday haystaan kayd biyood sida ceelal sida een, dhaamam sida een, baraago macnaha webiyo qaaro kayd bay leeyihiin oo kaydka marka xilli walba kuwaas way bixi karaan qaarna roobkay sugaan qaaro waa xilliga roobka waa gartay marka dhulka een, tusaale ahaan xiliyadan oo kale markaa meel walba waxaa kasoo baxa dalagiiba kasoo go'a marka tusaale ahaan magaalada hargeysa oo kale xiliyadan waxaa suuqyadii buuxdhaafiyey oo inta badan beeraha magaalada ku hareereysan deegaanada kala duwan ee agteeda ah kasoo go'ay khudaar kala duwan waxay ka sheekeynayaan in qiimuhu uu aada hoos ugu dhacay waa beerihii arabsiyi arabsiye iyo meel kala duwan oo qaarkood tusaale ahaan eh, khudaarta eh, qayb ka mid a adeer eh, in ahayd toddoba boqol oo kun oo laan oo kale lacag boqol dollar ka badan oo kale kayskii macnaha qaybtii oo Hoos kale buu usoo dhacay.
xidmadii inay ilaa shan iyo labaatan kun oo laana tagtay calaashaan aad bay usoo go-een Aad bay usoo suuqadii bay go'een.
looban yihiin marka wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa wuxuu booqday bal goobaha khudaarta lagu iibiyo warbixintan ayuuna nooga soo diray iyadoo weli lagu guda jiro xilligii guga islamarkaana ay weli si teelteela u da-ayaan roobabkii gugu ayaa suuqyada magaalada hargeysa laga dareemaya koror ku yimid tirada wax soo saarka noocyada kala duwan ee khudaarta maraan booqday suuqa ugu weyn khudaarta ee magaalada ee loo yaqaano waaheen oo ay ka howlgalaan dhallinyaro badan oo ka shaqeeya dukaamada khudaarta ayaan kula kulmay guddoomiyaha ururka ganacsatada khudaarta ee loo yaqaano iidaan cabdifataax aw axmed oo isaguna sidoo kale ah wiil dhallinyara waxaana iiga warbixiyey korarka tirada khudaarta wax soo saarka dalku maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aad u fiican waynu soo marnay wakhti adag oo wax soo saarka dalka hoos uu liito laakiinse maalinkaa maanta aynu marayno wakhtigii ugu fiicnaa ayuu marayaa beeraha ay alaaba ka soo go-aan ama laga beero khudaarta oo qaara ku tiirsan ceelasha biyaha amaba ay beeralayda u taqaano beeraha waraabka ayaad moodaa in wax soo saarkooda uu kordhay marka la barbardhigo sanadkii hore oo ay qaybo ka mida bulshada sooba waajahday abaar bahsani haddaba maxaa keenay in sanadkan uu kordho wax soo saarku waa kan mar kale cabdifataaxow axmed waxa waxaa keenay in uu marna kor u kaco marna hoos u dhaco horta waxay la shaqeeyaan maadaama dhulkeennu aanu lahayn webiyo iyo togog waaweyn oo rogmanaya waxaynu wax ku beeranaa wakhti roobaadka wakhtiga roobkana marka wakhtiga roobka uu da-ana wax soo saarkeennu kor buu u kacaa marka uu wakhti roobaadka iyo jiilaal aynu galana wax soo saarkeennu hoos buu u yaraadaa waayo waxaa sababaya haddii sababta maanta aan dul istaago haddii sababta aan dul istaago maanta waxa weeyaan in ay jirto marka uu jiilaala dhacaan waxaa looga soo dhaamiyaa magaalada hargeysa biyuhu ma wada gaadhaan waxaa loogu tagaa beeralayda dhexdeeda ayay booyduhu tagaan kadibna waxay ka soo iibsadaan biyaha biyihii wax lagu soo saari lahaana waxaa lagu wa- caba oo muxuu ahayey isticmaala caasimadda hargeysa oo iminka aad u ballaadhatay taas ayaa sabab u ah biyola'aanta hargeysa ayaa sabab u ah wax soo saar la'aanta dalka ka taagan maanta khudaarta haatan taalla suuqa ayaa badi ka soo go-day amaba laga beeray magaalooyin aan wax badan ka durugsanayn magaalada hargeysa sida magaalooyinka gebile iyo allay baday iyadoo qiimaha ee haatan suuqa ku taallaana ay tahay midna isilan waa sida uu tilmaamayo ciise maxamed nuur oo isna ka mid ah ganacsatada khudaarta ee suuqaasi waaheen meenay waddanka ka soo wada godo meelaha dhadhowe gebile iyo een, gobolka ilaa alleybaday ilaa maxaan ku dhaha wajaale ilaa arabsiyo iyo inta ka sokaysa way ka baxdaa marka bahashan xabuubta laydhaa baan aad uga hadli lahaa tan baan ka hadli lahaa macnaha tamaandhada ama xabuub tamaandhada haa waxa hujaan maanta waxay maraysaa saxaradii shan iyo labaatan ilaa soddon inta udhaxaysa somalilan shilna somalilan shilina awalna waxay ahayd boqol dollar lacag ka badan bay ti etoobiyan ahaan jirtay markaasi dadka beeraha beera aanay dib ugu beeri waayin oo loo dhiirigeliyo waxaan ku dadka odhan lahaa oo aan ku wacyigelin lahaa inay bal wax kayd noqda oo sida warshada oo kale in loo sameeyo dee kayd noqota ama adugu dee barse uun in loogu taliyo baan macnaha waa dhiirigelintii si loo dhiirigelinay dib ugu beeri waayaan baan ka baqayn haa macnaha maxaad uga baqaysaan inay dadku dib u beereen walaac waxgu keymay inaad ka baqataan ama aad ka walaacdaan inay dadkii dhiirigelin waayaan ama dhiirigeshimi waayaan ay dib u beeri waayaan dee markay labaatan kun laga siisto kuwa labaatan bayn ka badan ay kaga baxday oo haddow hadday beeraana sidoo kale ay ka noqonayso dee beeri maayaan wixii haddii khasaare ugu jira beeri maayaan annagana tii toddobada boqol ahayd maan haysata inaan iibsanno marka waxaa fiicnaan lahayd in in dee laga iibsado oo lacag tan ka yara roonla ay dee ugu baxdo goobaha lagu iibiye khudaarta oo ay badi ka shaqeeyaan dhallinyaro kala duwan ayaa ah qaar aada u mashquul badan marka aad booqato iyadoo subaxii ay ka adeegaan haween tiro badan haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi oo aan kala sheekaystay sida ay u arkaan korarka wax soo saarka khudaarta ayaa ii sheegay waayo waxaan ku suganay weli suuqi waheen haddaan ugu horrinba ku weydiiyo gabadh baa iyadoo halkan ka adeeganaysa magacaaga saare ciise xuseen waayo sahra waad adeeganaysaa suuqa adeeg baad u timi haa waayo bal khudaarta nooga waran qiimahooda iyo weliba saad hadda u heshaan qiimaha iminka way iska jabantahay maalmo dhoweyd bay qaali nagu hadeen laakiin iminka hoos bay u noqotay maxaad isleeda way jebiyeen waxaa jabay adigu sixirada adigu way soo badatay khudraddii baa baxday Ay, markaa way jabantay xabuubta tamaandhada baradhada adigu iminka waa qiimo jaban waayo een, haddaad isku kaaya barbardhigto bal berigii hore qiimaheedu suu ahaa iyo weliba imika suu yahay een, culayskeedu ka hayay hadda say waxta yihiin een, haddaad nooga sharaxdaan baad wax nooga sheegto maxaad ka tilmaamilay dee iminka alxamdulilaah way noo jabtay markaa horena sixirkaa badda qaali nagu ahaa hadalba may lahayn laakiin iminka alxamdulilah way noo jabanta qiime intee leg baad ku heshaan hadda sabiriga hore intee leg baad ku heli jirtay iminka qiimahaan ku helnaa waxa weeye adugu kiilooga ilaa shan kun meelahaasaa nalaga siiyaa awalla kiiloog labiyo toban kun meelahaasu nagu ahaa marka kala badh iyo wax ka badan buu ayuu hoos u dhacay ayuu hoos u dhacay haa aad baad umahadsantay Een, haddaan hore ugu sii socda een, iyadana halkan ee, magaca adigana ruqyo cabdinuur ruqi adu ma alaab baad soo doonatay baad iibsanaysaa mise waxa tahay dukaan baad haysataa mayo waan adeeginayaa baad adeeganaysaa adiguna Een, waxaad nooga warantaa bal een, qiimaha iyo weliba een, adeega noocyada kala duwan ee aad adeeganayso xabuubta oo kale baradhada oo kale qudrada imika maasha alla way noo jabanta waayahay een, eh, waxaa aad looga hadlaa eh, oo inta badan dee dadka qaarkood kuwa ka adeegta suuqa ay tilmaamaan in een, eh, qiimuhu hadduu markii hore jabnaa markan dambe ay khudaartu soo badato aanay maxaan ku dhahdaa aanay wax badan aad usii jabin taama isleed adu way jabtay aad bay u jabtay markii hore waxaanu ku adeegan jirnay toban doolar imika reerka dhan qoyska shan doolar baa loogu adeegaa xagga khudaarta reerka yar hadday iska maasha allaadaan saddex doolar si fiican bay ugu adeegayaan cabdixakiin maxamuud shirwaac barnaamijka dhallinyarada maanta v o a hargeysa
magaalada laascaanood waxaa ka jira ururo dhallinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada inkasta oo qaarkood ay burbureen kadib markii ay dhaqaalo waayeen kuwaas oo ku dhisnaa jeebkooda iyo lacagaha yaryar ee iska qaadaan qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood ayaa haatan waxay isku xilqaameen xallinta khilaafaadka dhallinyarada gaar ahaan kuwa qoysaska leh iyaga oo isku daya inay is- bal isfahansiiyaan qoysaska isfaham waagu soo kala dhex galo waryaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya magaalada laascaanood ayaa waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada inkasta oo qaarkood ay burbureen ka gadaal markii ay dhaqaalo waayeen qaar ka mida ururadaasi dhallinyarada ayaa waxa ay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka ee dhallinyarada soo dhex gala waxaana arrinkaasi aan ka waraystay siciid cawil diiriye iyo sahre maxamuud cabdi oo ka wada tirsan urur ka shaqeeya xal u helidda khilaafaadka dhallinyarada xilliga guurka iyo dhibaatooyinka dhallinyarada ka dhex dhaca sida ay tahay annagu waxaan ka shaqaynaa khilaafaadka guurka ama communication skills isdhexgalka bulshada sida ay tahay khilaaf marka la leedo khilaaf guurku ka guurkaba badanaa ba soo noqnoqdo gobolka sool dhalinyaro kusoo noqnoqonaya waa khilaafka guurka la yidhaahdo guurka maadaama labada qof ay isguursanayaan iyagoo aan ka fiirsan sheekadoodii iyo systemkoodii iyo nolojigoodii ayay sheekaysanayaan kadib markay sheekaysan labada qof ay isguursadaan kadib meeshan waxaa imanaya khilaaf qofkii dhalinyarada ah aan helayn shaqo aan ahayn cid kale ku taagnolays aan ahayn waa markaa qofku wuxuu noqonaya qofku inuu khilaaf dhoo dhex galo marka lagu dhawaa qofkii keel biilkii keel asabtigii loo baahnaa keen programskii keen baa qof wuxuu dhacaya labada qof inay isku xanaaqaan gabadhina waxay noqonaysaa marcuraad kadibna badanaa waxyaaba fara badan ba soo noqda gobolka sool mar walba waxaa soo noqda khilaafa guurka waxay ku kala tageen inay kala tagaan midaana waxaa u soobtay inay kala tagaan waa iyagoo labada qof aan aadan isu fahmin maxay ahaa isfahamka ku kala tageen ha ku kala tageen wixii quudkii la cuni lahaa ha ku kala tageen isfahan la-aan ha ku kala tageen control la-aan qofki qofkii controlayo oo kale xagee baad ka timi xilligaa socotid waa maxay taymkaa soconaysa waa maxay qofkii inuu qofkii hadafkiisii yeelan karo waa yidhahdo maxaan aniga hadda igu- igu baalkayn aad igu baacinaysaa leeyaad soo hooyo maciyaal baa tahay maciyaal baa tahay Lagi- khilaafku waa khilaafka guurka badanaa loo qof inay isqabtaan iyagoo wax yar sheekaysanaya markiiba isguursanayaan waxaa laga yaabaa iyagoo bil ba isqabin qofkii dabeecad si dhaqankiisa inay isfahmi waayaan ugu dhagor waxa ku odhanaysaa haddeer imow eh, telefoonkaaga maxaa lagu soo wacayaa xagee baad ka timi toddobada gu- lixdan wanaad guriga timaadaa Ta- waa kagu darna kan labaad ee ku xiga baartutuga ku xigana waa xagga qo- in qofkii isagoo iska xayraana oo iska dhalinyaraan kusoo gurigooda jooga wuxuu isu guursanaya gabdho isagoo systemka iyo performska la raacaya aan garanayn wuu guursanaya gabadh bay jeclaanaya wuu guursanaya gurigooda la degaya sahraab maxamuud cabdi ayaa sidoo kale waxay ka hadashay burburka qoysaska dhallinyarada ah iyo dhibaatada ay la kulmaan ubadka labada waalid markay kala tagaan anigu waa sahre maxamuud cabdi waxaan nahay dha- urur dhallinyaro oo iskoo isku xilqaamay waxaan ka hortagnaa burburka burninkii oo aada u fara badanaya dhallinyaradii oo fahan la-aan marka hore jadwal baysan qorin laysku guursado oo labada qof markay jadwal qortaan oo siistan ay kala leeyihiin ayay marka isguursadaan oo isfahmeen qofku xilli shaquulu yeelan karaa xilli waxbarashuu yeelan karaa wixii iyaga aan fahmin ayay markiiba isguursanayaan markiiba waxaa imaanaya khilaaf labadii qof inay markiiba soo kala boodaan waxaa ku- waxay- waxaa kaloo jira dhibaatooyinka dhallinyarada gobolka haysataa dhallinyaradii oo aan shaqadii fahansanayn shaqadii ayay raadinayaan inay wax buuran ka helaan inay shirkad ka helaan inay hay-ad ka helaan shaqa xafiis un bay wada doonayaan shaqaduna maaha mid xafiis un ee waxaa fiican dhallinyaradu inay shaqada horta fahanto shaqaay maxaa tahay qofka shaqaysta ayaa fiican oo qof bili aadana haba yaraatay aan wax ka sugin berigii hore guurku weji buu lahaan jiray iyo siistan loo soo maro hadda riyada siisankii jiro laakiin meherka islaamka la isku guursanayay haddana waxaa ceeb ahaan jirtay gabadh la furay haddeer laakiin waxaan ceeb ahayn oo gobolka aan ceeb ka ahayn inan la furay waxaad arkaysaa inan yar oo dhowr iyo labaatan jir oo ama afar nin ama shan nin ay soo furtay dhibaatada halka ka taagan waa fahan la-aanta haysata bulshada guurku wuxuu yahay inuu muhiim yahay guurku ilmahaad isku dhalisaan ilmihii ayaa la kala tegaya hooyadii iyo aabihii baa kala tegaya ilmihii waxaa qaadanaya dhibaatada ugu weyn aan gobolka ku aragno hooyo iyo aab baa kala tegaya markay kala tagaan ilmaha waxaa qaadanaya ama hooyadii baa qaadanaysa ama aabihii hooyadu hadday qaadato waxay ku beeraysaa aabaheed inuu inuu yahay nin xun uu nacay hooyadii furay ilmaha waxaa laguma beero ilmaha niyaddaa loo dhisaa aabbaha calaf baana kala kaxeeyey aabbaha waa nin wanaagsan reerkiinu waa reer fiican dadku ma kala maarmayaan si kasta ay u kala tagaan haddii awlaadi dhex taalo marnaba inuu go'o ha sugin hordhirkaasi ma jarayo dhibaatooyinka ugu badan oo gobolka haysata waa ilmihii oo lagu beeraya cuqdad ilmihii oo aan lagu barbaarinaynin nolol fiican oo qofka caqliga markuu dhismo ayay waxbarashadiisu dhisantaa aqoontiisu dhigtaa muuqaal ahaan uu dhismaa ilmihii oo laga dhaadhicinayo aabihii inuu nin xun yahay oo hooyadii furay noo lagama dhaadhiciyo ilmaha waayo waxani waa calaf lama lihi waxba yaan la furin yaan la furin yaan la furin waxaan leenahay furniinkaa la xadida waxaa kaloo jira dadku way isfurayaan oo ilaahay baa dee macnaha baneeyey haddii is afgaran waayaan inay isfuraan laakiin maxaa meesha taalla ilmihii inaan lagu beerin cuqdad oo haddii hooyadii qaadato aysan ka dhaadhicin aabihii inuu nin xun ahaayo hooyadii furaday hadduu doono naga kala guursaday oo wayna nacado wayna deeri waxaa ilmihii inaan laga dhaadhicin aabihii baa yimi aan kusoo noqonaya ilmihii buu qaadanaya wuxuu u diidayaa hooyadii looma ogola waa beerkeedii isaga iyadaa ka jecel isagoo jecel isagu laakiin waxaa muhiima inuu xidhiir waxaa muhiim ah xidhiirkii inaan la wado oo waayo dadku hadday isdhaleen ma kala tegayaan hooyadaha waa hooyada aabbahana waa aabbaha ama aabbaha la joog ama hooyadaa la joog ama cid kale la joog waalidka xaquuqdiisa waa inuu kaa helaa meeshuu doonaba adduunkaa ku sugnaado waayo isagaa ku dhalay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciiloo goor dhaweyd oo aniga heestii khadra daahir ka hari waaye maad dhammaystiriba in kaba.
laakiin laakiin eh, maxamed cabdisan dheeraab waxaan mar dhaweyd ku lahaa heesta meeshii ay ahayd inaad ku daysaa bal dhammaystir sidaa laba isjecelo leydsanaya fiidkii intaas haddaaban heesta lagu darin maba dhammaystirnaba hey beedka xigan muxuu ahaa khadra daahira ismaaciilow halka joogta oo heestaasi noogu dhufanaysa labadii isjecel khadra daahir cige
Thank you.
codkaasi macaanee khadraddaahir intaas haddaynu kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynu aadaynaa iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno horyaalka waddanka ingiriiska ayaa kulamo xiise badan la ciyaaray naadiga kubadda cagta manchester city ayaa wadata gulihii ay gaaraysay kadib markii ay ka badisay naadiga westham united waxaana ay ka daba timid kooxaha chelsea iyo manchester united oo maalin kasii horaysay sii badiyey islamar ahaantaasina hadda ay dhammaantoodu wada leeyihiin sagaal dhibcood city waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga westham waxaana raxiim starlin uu ahaa halyigii ka muuqday kulankaasi isagoo laba gool u dhaliyey naadigiisa daqiiqadii toddobaad ayuu starling ku bilaabay goolkii koowaad iyadoo daqiiqadii siddeed tobanaad fernandino goolka labaad naadiga siri u dhaliyey waxaase daqiiqadii konton siddeedaad markii ay marayso naadiga kubadda cagta westham goolka keliya ay la timid u dhaliyey ciyaaryahan antonio halka daqiiqadii sagaashanaad mar kale starlin uu ku soo khatimay taa waxaay fursad u siinaysaa naadiga siri in ay weli hogaanka farqiga goolasha weli horyaalka ku hayso oo ay sagaal dhibcoodna iska leedahay halka chelsea ay tahay gaalinta labaad naadiga manchester unitedna ay tahay saddexaad dhammaantu waxa ay ku kala duwan yihiin dhinaca goolasha dhibcuhuse waa isaga mid naadiga kubadda cagta ee west bromich albion iyo middlesbra ayaa bareejo goola la'aana isla galay dhinacaya horyaalka dalkaasi spain naadiga kubadda cagta barcelona ayaa kulankeedii labaad ee horyaalka dalka spain oo dhowaantan bilowday badisay iyadoo wiilasha luis enrique ay mar kale fursad u yeesheen in ay ka daba tagaan naadiga ay dhinaca el clasico ku xilfaartamaan ee real madrid iyadoo real madrid ay kala hore sii badisay barcelonana hadda ay naadiga kubadda cagta atletico bilbow gool iyo waxbaa kaga adkaatay inkastoo barcelona ay marti ahayd ayaa guul dirkhi ah waxa ay ka gaartay naadigaasi waxaana daqiiqadii kooyo baatanaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta barcelona goolka keliya ee halkaa laga dhaliyey ciyaaryahanka waddanka kroatia u dhashay ivan rakatich dhammaan ciyaaryahanada saddexda ahi afka hore uga ciyaara naadiga barcelona ee luis suarez lionel messi iyo arda turan ayaa ku sigtay inay dhammaantooda goola dhaliyaan ha yeeshee umayan suuragelin tarstehen ayaa kulankii ugu horreysay naadiga barcelona u saftay horyaalka dalkaasi spain sanadkan kadib markii clodio bravo dhowaanta naadiga kubadda cagta manchester city uu u wareegay kaasoo ah dooqa koowaad ee horyaalka dalka spain ee naadiga barcelona halka terstehen ee waddanka germany u dhashay uu ahaa dooqa kulmada kale iyo koobabka kale ee naadiga barcelona ay dheesho villarial iyo sevilla ayaa bareejo golola'aana ku dhammaystay ciyaarta las balmas waxa ay ku xaaqday shan gool iyo gool naadiga granada waxaana shantaasi laba gool ka mid a dhaliyay ciyaaryahan el zahar halka goolka madiga ee naadiga kubadda cagta ee granada la timidna uu dhaliyay ciyaaryahan boga alaves iyo sporting gikhon ayaa bareejo golola'aana ku dhammaystay waxaana horyaalka dalka spain hogaaminaya naadiga las balmas oo farqiga goolasha kaga saraysa naadiyada real madrid iyo barcelona oo dhammaantooda ay min lix dhibcood iska leeyihiin hase yeesheen las balmas ayaa farqiga goolasha horyaalka ku hogaaminaysa barcelona ayaa labaada real madrid ayaa saddexaada dhinacayo dalka talyaaniga frank dabuur tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta inter milan ayaa weli raadinaya in guushii ugu horreysay ee zeriya ahda naadiga inter milan la gaaro kadib markii naadigaasi inter milan ay iska xeerisay tababarahoodii hore robert mancini frank dabuur ayaan weli u suuragalin in wax guula naadiga inter milan ee horyaalka dalkaasi talyaaniga uu gaarsiiyo kadib markii naadiga inter milan ay taako kala kulantay naadiga balermo kulanka dhexgegada joseba mese naadiga milan ka dhisan ee inter inkastoo inter ay laf ahaanteedu bareejaysay ayaa waxa ay ciyaar ku dhamaatay gooli gool daqiiqadii siddeed iyo afartanaad ayaa rispoli naadiga kubadda cagta ee balermo u dhaliyey goolka koowaad halka naadiga inter milan uu u bareejiyay ciyaaryahan mauro icardi daqiiqadii labiyo toddobaatanaad waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay sagaashanka daqiiqa lagu talagalay gooli gool inter ayaa dhibac keliya iskale labadii kulan ee ay ciyaartay croton iyo genowa ayaa saddex gool iyo gool naadiga genowa ku awuutronaatay zambadoriana waxay laba gool iyo gool ku xaqdeen naadiga atlana udinese iyo emboli laba gool waxba naadiga emboli ayaa afka ciidda loo daray romana waxa ay bareejo laba gool iyo laba goola la gashay naadiga kalyari halka fiorentina ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga kivo verona saswolo ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga baskara torino ayaa shan gool iyo gool ku xaqday naadiga bolonya shantaasi gool ayaa afar ka mid ah waxaa dheliyey ciyaaryahan beloti halka goolkii horena uu sidoo kale khasaariyey haddii uu dhalin lahaa ay ka dhignaan lahayd inuu dhaliyo ciyaartaasi keliya shan gool horyaalka dalka talyaaniga waxaa isku dhibco ah naadiyada genoa yuventus zambadoria iyo saswolo oo min lix dhibcood iska leh hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha ee naadiga genowa koowaad ku fadhida oo yuventusna ay labaad tahay zambadoriana saddexaad halka saswolona ay tahay afaraad dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaa haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubinta cayaaraha intaas haddaannu ku dhaafno haatanna mar kalean jalleecno dhinacii heesaha yurub genyo iyo heesta deg deg iigu kaalay
daqiiqi naftaydow adigan adigan ku doorto kuma tay karaayo dadkan kuugu jecelaye daqiiqi naftaydow adigan adigan ku doorto kuma tay karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu la tabaaxinaysana qarangaara weeyo dawadiisa haysaye damqashada naftaydu la tabaaxinaysana qarangaara weeyo codkaasi yurub geenyo ee heesta degdegiyo kaale waxay gebagabo tahay idaacadda iyada duhurnimo caasho cuudiyan oo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdisandheer oo dhinaca farsamada ee idan la socodsiinaya tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xuise leh
degdegiigu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay damaciyo jacayl baa